ha aniga hadda holland aan joogaa runtaa waa jirtaa arrintaas aniga hadda holland aan joogaa waa maqlay oo muqaatayaasha ay soo gaarsiiyeen laakiin run ahaantii inta sano aan xerraa iyo waxyaabaha ay qoondeeyeen sharci a-aanta waddanka talyaaniga wax iska agdhow ma ahin maxaa yeelay intaas waxaa loo qoondeeyaa dadka sagaal sano sideed sano xiran anigana waa dhowr iyo toban sano ay kor u dhaaftay marka run ahaantii go-aankaas go-aan qaldan waaye marka inaan talyaaniga aan u laabto oon abukaatayaashii annaga ka wada tashano waayo laakiin wax socahaya maahan sheekadas marka n maxay kuugu talagaleen see u qoondeeyeen lacag intee la egeysa hadda kuugu talagaleen oo ay kuu sheegeen allor ayaga hadda sida ay u qoondeeyeen oon arkayna waxay tahay adiga maalmihii aniga xabsi aan ku jiro waa laakiin sharci ahaanta waxay ahayd inay qaab kale iyo waxyaabahaas u qoondeeyaan ay ahayd laakiin waa adi xadgudub ay sameeyeen calaa kulli xaal xadgudub ay sameeyeen lacagta hadda ay ku ogol yihiin waa imisa lacagta sida ayaga ay sheegayeen hadda oo qoraal aan ku arkaayo weli aniga talyaaniga ma joogo holan aan joogaayo waa saddexdaas malyan waa iyo iyo iyo iyo boqol iyo qadaadiic laakiin waa waa waxyaabo sharci darraa wa calaa kulli xaal abukaatayaashana waa ii sheegeen marka hadda abukaatihii ducaalaan meesha isugu tegayna aan ka wada arrisanayna sida laga yeli lahayo talyaanigaa marka ku noqonaysa mar ah talyaani aan ku laabana mar walbaba in abeel laga qaato waa marka abeelkana waa waa waa lagu qasmaya marka see lacagta u qoondeeyaan ma maalmihii ayay lacag gaara kuugu dhufanayaan oo ay leeyihiin maadaama intaasoo sano uu sharci darre ku xirnaa intaanuu xaq u leeyahay allora qaabka l qaabka la isugu qiimeeya waxay tahay waxyaabo badan waaye waxaa kamid a inta sano aada xereed waxaa kamid a dhibaatooyinkii aad la kulantay xabsiga tii maskaxiyan tii dhinac walba leh iyo kala xiraashada adiga iyo finilkaaga in aadan adiga intaas aadan aan maqan qof guursado reer leh waxyaabihii laga xayir oo dhan ayaa loo loo loo loo loo qondeeyaa marka ayaga waxyaabahabaas oo dhanba waa iska indhasaabeen marka waxay qondeeyeen si intay maalmood oon xabsi ku jiro waxyaabahaas oon wax macquula aan ahayn marka sidaas darteed waxaan go-aansan noqda inaan abeel aan ka qaadano oon oon sanadka dambe in meelahaas maxkamad looga furi adiga marka hadda meeqa sanaa xirnayd oo inta waktigaa xirnayd oo imis ani aniga waxaan xirnay lix toddoba iyo toban sano iyo iyo iyo shan bilood laakiin waxaa jira hal sano oo ay meel ugu haayeen communita ayadana xariga laakiin ay ima xisaabin ima xisaabin taas oo waxay dhaheen waa banaanka waa usoo baxbaxaya taas wax barbalayna mala muddo intaasi la eg markaa xirnayd saameyn intee la ego xarigaas noloshaadi iyo naftaadi buu ku yeeshay maskixiya horta horta horta waa wax xun waay inaad si sharci darra aad meel ku xiraato laakiin qofka marba haddii aad tahay qof muslina maaragta oo ilaahay yaqaano waxaana ay yihiin wax oo oo xag ilaah ku dhacayo waa waa sabarkaaga iyo waxaasoo dhan ma arkin waa waa mid ay ku kaalmeynayso marka anigu maanta wax ay iga halaabay ma jiraan xornimadaas daradaas moogiye wax problema oo aan xabsi ku dhexartay midna oo ma jiraan marka xornimo daraas kale waxaan aan aan aan tabanaya laakiin soomaaliyana waa aragto markii wax i dhaafo ma jiraan waa weliba qaski aan uga soo tegay qaski aan uga soo tegay weli ku jirta n marka adiga gaar ahaan maadaama intaas aada xorriyad la-aan aada ku jirto wax dhibaatooyin oo kale oo ama jirdil ah ama cunto xumo ah oo lagu geysta ma jiraan no horta jirdil ma jiraan jirdil waxaa lagu geysan karaa l markii adiga aad aada dagaal aad samayso laakiin aniga waxaa ilaa igu gargaaray xabsiyada ay geleen waa xabsiyada ugu khatarsan waddanka talyaaniga dadka brigaadka roos iyo maafiyada la geeyo xabsigaasna waxaa waa cunayarina kama jirto dilna kama jiro dhibna adiga xurnimadaada uun waa aad iyo aad u adagyaa moogiye problem kale ma jiro marka taas aniga ama ku fiicnaayba oo meesha fiijiyeen dadka marka dhowr iyo toddoba dhowr iyo toban sano markaad xabsi ku jirto oo banaanka usoo baxday see kugu noqotay inaad la qabsato horta marka ugu horreysa oo aan xabsi ka kasoo baxay adiga oo aan fasax la ii ogolaaday horta ilaabta ugu horreysa ilan waxaa ku socotaa derbi yar oo wareegsan la ku dhex socotaa iyo xero iyo qol oo saddex mitroo kuwaadaraasiya marka maxbuus walba markau banaanka usoo baxaba tilaabta uu qaadayaba waa waa waaba ku faadano marka waa waad inuu toban daqiiqo istaago waa meel kabacdi oo dhaaqa sameeyo marka ani maalinta igu horreysa oan irida kasoo baxa waa dhulkan ku dhacda socdaya marka see ula qabsanaysaa hadda noloshii inaad shaqaysato inaad wax barato inaad guursato see kuugu fududahay hadda no nolosha maya wax dhibo male ila haddii adiga xabsiga aad ku deganeed ma arkin oo aad qof caadiya ku aheed oo aysan waxba kaaga hadlaabin xabsiga banaankana waa la qabsan karta ani hadda banaanka markaan soo baxaba xoogaa maalmood kadib waa la qabsaday waxaan noqday qof caadiya wax problema iguma dhicin adiga haddii aad problem faa-ida xabsiga uu kugu haayay ayaadan banaanka la qabsan karin laakiin haddii xabsiga qof caadiya aad ku aheyd oo habiya wax ka halaabay male banaankana waa la qabsan karta waana hadda waaba la qabsaday